su-aashaas waxay ku waxa weye ku ficnaan lahayd mas-uuliyadda dadka haya inay ka jawaabaan ama ama arrintaas ay ka hadlaan laakiin haddii ka muwaadin ahaan aan ka jawaabo arrintaas waxaa mar kastaba la rabaa in la tixgeliyo laga hormariyo danta qaranka ayaa wax kasta ka muhiimsan in laga hormariyo national interest in la fiiriyo oo aan la fiirin meel gooniya ama dad gooniya ama dawlad gooniya ama maxaa ama dawlado gooniya intaba inaan la fiirin ee la fiiriyo war maxaa dalka dadka iyo soomaaliyeed u ah interest u ah ama u ah muxuu ahaa maslaxad u ah markii arrintaas ama su-aashaas meel la dhigo ayay ku fiican tahay in la yidhaahdo markaas meeshaas kuma haboonaan iyo waxaas kuma haboonaan laakiin waxaan soo jeedinaynaa aan talo kusoo jeedinaynaa mar kastaba in laga hormariyo danta qaranka national interest in laga hormariyo wax kasta oo tilaabo ah la qaadayo oo aanan noqonin anigu xaddaan jecelahay iyo xaddaan jecelahay taas haddii la yidhaha anigu xaddaan jecelahay ama xaddaan jecelahay waxaa ku dhimaysa mas-uuliyaddii muxuu ahaa saaray dadka ama madaxda maanta hogaaminaysa dalka ama maamul goboleed ha noqoto ama muxuu ahaa dawladda dhex ha noqoto waxaa loo baahan yahay talo wadareed oo muxuu ahaayeto wadanka si joogta ah oo muwaadiniin muwaadininimo ah loogu hogaamiyo lain la isuguna samro oo aan la oranin nin walbaba anaa idhi ama aniga goobtan aniga ii xaaran tahay saan doono ayaan samaynhayaa inaysan arrintu noqon oo ay noqoto mid wadareed oo ah danta soomaaliyeed xaggeeda ku jirtaan waa garta markaad fiiriso xaaladda waddanka maxay kula tahay oo maaragtay xurguftan iyo xarig jiid miyaad miya miyaad ujeedaa inuu soo laaban karo xarig jiidkaas iyo wax kasta haddii aan si muxuu ahaato caqli ku jiro haddaan loogu looga taxadirin wax kastaa imaan karo laakiin waxaan leenahay arrinta dhex taalla halkan ama ama muuqata ama murdiga shacbiga soomaaliyeed u muuqata waxaan rajeyneynaa in madaxda soomaaliyeed ama gobol gobol ha ha lagu magacaabo ama dawlad dhexe ha lagu magacaabe inay muujiyaan wadajir ummadda iyo shacbiga soomaaliyeed oo ammaanada ay u hayaana ay tusaan inay ku inay ku hogaaminayaan dariiq wanaagsan oo wadajir ah ay ku hogaaminayaan marka waa rajeynayaa inaynan soo noqonin xarati iyo wixii lamida iyo xurgud kaleeto laakiin in laga fekero marka ugu horeysa nabadgelyada in laga fekero laga fekero oo si wadajira looga fekero laga fekero abaaraha iyo dhibaatada haysata shacabka soomaaliyeed oo u baahan kurmad in laga fekero qaxootiga meel kastaba daadsan oo soomaaliyeed ay kamid yihiin yaman libiya iyo kenyana laleeyahay raasinti iyo wixii lamid ahay adiinsiinayay way way joojinayaan arrimo waaweyn oo aada iyo aada muhiima ah ayaa horyaala mas-uuliyiinta maanta xukunka haysa marka waxaan rajeyneynaa inay wax kastaba ka hormariyaan maslaxadda shacabka iyo maslaxadda wadanka ayaan leeyahay sidoo kaleeto waxaan arrintan laysku haysaysa mar kastaba dastuurka iyo arrimaha shuruucda saamaysa federaalka in ayagana la dedejiyo oo si dhaqso ah loo dedejiyo si isqabqabsiga mas-uuliyadeed ay u yaraato sharcigana loo raaco waa gartay dad badan waxay markay soo baxaan xurguf siyaasadeed waxa markiiba ku soo dhaca maxaa wax looga qaban waaye waxyaabaha daruuriga ee xilligan taagan oo baahida ugu horeysa kuwa amniga tahay siiba tusaale ahaan madaxda ama ha aadaan maamul goboleedyada ama kuwa heer qaranba markay isaga safrayaan magaalooyin badan oo wadanka xilligan waa magaalooyin go-doonsan oo aan dhulka lagu aadi karin dad badan baa go-doonsan cunto uma tegto raashin uma tego daawo uma tegto goordhaweed waxaad soo qaaday danta dalka in laga hormariyo danta shaksiga maxaa loo eegi lahay ay kula tahay magaalooyinkan iyo dadkan go-doonsan wallahi su-aal aada iyo aada u fiican weeye ma ahan horta marka ugu horeysa inaad isla markiiba wax kastaba dhamayn karto laakiin haddii shirarka la qaban hayo iyo imaatinka laisu imaan hayo aan lagaga wada hadlin sida arrinta aada hadda u qeexayso oo ah wadooyinkii in la furo si dadka guriga loo gaarsiiyo abaaruhu ay muxuu ahaa saamay saameeyeen ama dhibaatooyinka badan ay saamayeen ama qaxootiga ah oo aan sidii harayba aan usoo sheegay qof walbaba goob intuu iska xeerto uusan oran halkan baan iska joogayaa ee si wada jira looga tashado war sidee u furna war sidee u shaqeynaa waxaa dhici karta inaadan ku guulaysan laakiin haddiiba aysan jirinin isku daygii iyo taladii anoo huba in mataqaanaa hudeenada qalabka sida ay arrimahaas u qorshaysan yihiin haddana haddaan shacabka iyo dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada si wada jir ah aysan arrintaas aysan u wajihin waxaa halkaa ka muuqanaysa marka in la dayacay waajibaadkii guud oo laga sugahayey oo ahayd in loo hago dadka dalka nabadgelyo in lagu hayo haddii kale aan nabadgelyo laga shaqaynin wax suuragala maahan waa runtaa waa jirtaa caqabadahaasi waa jiraa dalka ka jirta laakiin waxaa loo baahan yahay si wada jir ah in loo wajaho ayaan kusoo celcelinayaa arrintaa iyada